فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bism illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida siyaasiyiin ka tirsan beesha mudulood oo magaalada muqdisho uu kaga furmay shir ka dhan ah dowladda federaalka cali mahdi oo isagoo caraysan yidhi qof diidi karto ilaahay abuurtana ma jirto wallaahi wuxuuna rabin mudulood inaan qof soomaali ka tuubi karto ay odhan jirin waxaan idiin soo gudbin doonnaa macluumaad shirkaasi ku saabsan iyo siyaasiyiinta hadallada ka jeediyey mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo ku dhawaaqay istishhaadka ah amiirkii jameecadaasi وتم الاتفاق على اختيار الشيخ خالد بطرفي حفظه الله أميرا على تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلفا للأمير قاسم الريبي رحمه الله وقد تمت مبايعته على ذلك ولله الفضل والمنة waxaan warbixin kooban idinkaga hayaa bayaan ka soo baxay mu'asasada almalaaxim maxay tahay xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska maxaa waxaas keenay iskuulkan lagu dhigayo ilaah ma jiro iyo waxan fusuqan iyo qurunkan iyo waxa weeyaan arrimahaasi caawa waxaa si qoto dheer kaga hadlaya macallin bara ka ahaa dugsi qur'aanka kariimka lagu barto oo ka sheekaynaya wixii uu ku arkay carruurta soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi biritain askar lagu soo bandhigay degmada bu'aaleh ee wilaayada jubbooyinka waxyaabaha iga keenay meeshaa waxay ahayd habeenba waxaa layidhi waxaad ilaalisaan meel xaflada yaa lay ilaaliya xafladdii markaan ilaalinayna unbaa kadib tirada askarta waa imisa halkee bay ka soo goosteen waxaan idin hayaa waraysyo lala yeeshay askartaasi geedaha kismaayo oo la jarayo xilli dhuxul laga dhoofiyo magaalada kismaayo boqol sano ka badan buu jiraa guriga uu ku horyaallo isaga ka daaweyn iyagoo aan cid lagala tashan jirin oo sabab la'aan baa loo gooyey geedka xoololayda muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir oo ay ka dhex tulan tahay sababtu maxay tahay boqol iyo toban neef waay inta xoogga lagu watay oo dadka hordulan yahay afar qofood oo tacbaan oo habar waayeelu ku jirtana waa jirtaa warbixin ayaan idinkaga haya shiinaha oo sheegay in ay dhisayaan in ku dhow sagaal iyo toban isbitaal markii uu buuxsamay isbitaal lix cisho lagu dhisay oo lagula tacaalayay dadka qaba cudurka korona qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa aniga ayaa idila socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa qodobada hore u dhaca aad ku maqasheenna iyagoo faah-faahsan ayaad maqlaysaan muddada barnaamijka uu soconayo insha allah waxaan ku bilaabi doonnaa bayaan ayaa goordhow waxa uu ka soo baxay mu'asasada almalaaxim ee garabka warbaahineed mujaahidiinta alqaacida jasiiratl carab bayaankaasi waxaa lagu xaqiijiyey istishhaadka amiirkii jameecadaasi waxaa la socday bayaanka oo soo koobaya waryaheena salmaan axmed إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هجان كسر أي مجاهدين القاعدة أي جزيرة العرب أي كل واقي إسلام كان سيتوس أشاعي استشهاد كالشيخ الأمير أبي هريرة قاسم الريمي إيه كاس أو كشهيدي دقين ديار ديد أو مريكان كوكا جيستي ودن كيمن بيان مقلي موقال آه إسلام كان إباهي سي مؤسسة ورباهينات الملاحم oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab uuna jeedinayo asheykh xamed bin xamuud atamiimi oo ka mid a saraakiisha sarsare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ayaa lagu xaqiijiyey in sheykh abi hureyra qaasim arriimi uu ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday ee wadanka yemen ee taasoo ay fulisay mid ka mid a diyaaradaha doroonta ee dowladda maraykanka kelimadan oo la dhegaysan karo shan iyo toban daqiiqo iyo qadar sakano ah ayuu sheekh axmed bin xamuud atamiimi si toosa ugu shaaciyey ee istishaadka sheekh abi hureyra qaasim arriimi isagoona ummadda muslimka uga tacsiyeeyey iyo guud ahaan mujaahidiinta
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ننعى للأمة annagoo ah jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratul carab waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishaadka amiirka hogaamiyaha ah oo ah sheykh abi hureyra qaasim arriimi raximahullah ahaana hogaamiye leh saabiqo hijro jihaad iyo nafur kaas oo ku shahiiday duqayn saliibi ah oo uu maraykanku u adeegsaday diyaarad daroon ah iyadoo uu sii darnaanayo holaca dagaalka saliibiga ee ka dhankaa jamaacada islamarkaana diyaaradaha cadowgu ay daba joogaan mujaahidiinta cadowgana uu jiho weliba isaga habarwacday waxaa allah mahadi iyadoo la qaadanayo ra'yiga inta ugu badan golaha shuurada ee jamaacada la isku waafaqay in mas-uuliyadda hogaaminta mujaahidiinta jasiiratulcarab loo dhiibo asheykh khaalid baatarfi raximahullah oo bedelaya asheykh abi hureyra qaasim arriimi raximahullah
وتم الاتفاق على اختيار الشيخ خالد باطرفي حفظه الله أميرا على تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب خلفا للأمير قاسم الريبي رحمه الله وقد تمت مبايعته على ذلك ولله الفضل والمنة
sidaad la socoto maxamed daahir dowladda maraykanka ayaa toddobaadyo ka hor waxay sheegatay in duqayn ay ka fulisay wadanka yemen ay ku dishay sheekh abi hureyra qaasim arriimi oo ahaa hogaamiyihii guud ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab tanina waxay noqonaysaa in mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ay markii ugu horeysay si toosa u xaqiijiyeen istishaadka sheekh abi hureyra qaasim arriimi oo toddobaadyadii u dambeeyey aad la iskula dhex marayey gaar ahaan warbaahinta reer galbeedkuna ay aad u falanqaynayeen islamarkaana ay shaacinayeen waxaad la socotaa in sheekhu uu dhowaan jeediyey mid muhiim ah taasoo ciwaan looga dhigay wayashfi suduura qowmi muminiin uuna sheekhu ku sheegtay ummadda muslimkana ugu bishaareeyey in weerarkii florida ee ka dhacay dalka maraykanka ay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ee ka dambeeyaan weerarkaas oo aad la socoto in dhimashiyo dhaawac ay ku noqdeen ugu yaraan shan iyo toban askari oo ay saraakiil sarsare oo maraykana ku jireen kelimadaas wuxuu horodhaceeda sheekh abi hureyra qaasim arriimi ee guud ahaan ummadda muslimka kaga codsaday inay cafiyaan mujaahidiinta haddii ay khaladaad ka dhacaan isagoona sheegay in dhankooda insha allah aysan ummaddu ka maqli doonin waxaan ka ahayn labada wanaag midood oo ah inay waddada jihaadka ku taagan yihiin ama inay shahiideen dabcanna kelimadaas oo ahay tii ugu dambeysay ee ummadda muslimka ah ay ka maqasho sheekh abi hureyre qaasim arriimi ayaa u muuqata mid sheekha uga markhaati kacaysa sidqi iyo inuu ka dhabeeyey ballantii uu dusha saartay وإننا في هذا المقام نعاهدكم أننا على الدرب وأننا لن نخذل قضايا أمتنا المسلمة بكل ما نستطيع ولن تسمعوا عنا إلا إحدى الحسنيين بحول الله تعالى waxaan halkan idinkaga ballanqaadaynaa inaan ku sugnaan doonno dhabbaha jihaadka oo aan marna khudlaamin doonin qadiyadaha ummaddeena muslimka ah intay awooddeenna la eg tahay nagamana maqli doontaan allah idinkii ilaa labada wanaag middood mooye waa guul ama shahaado waxaana allah weydiisanaynaa sugnaan innagoo oofinayna ballankaas waxaan ummaddeena muslimka ugu hambalyaynaynaa oon sheeganaynaa mas-uuliyadda camaliyaddii uu fuliyey shahiidka halyeyga ah moxamed bin siciid ashumraani alleh ha u naxariistee qadarkiisana ha kor yeelee jannooyinkiisa waasaacahna ha geeyee kaas oo ahaa fuliyaha howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada sharta iyo kufriga ee lagala dagaalamo allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta kaas oo ahaa saldhigga ciidanka hawada ee bensacola ee ku yaala gobolka florida ee maraykanka alle ha u naxariisto moxamed siciid ashumraani hana ku abaalmariyo khayr iyo wanaag halyeygeena wuxuu sannado isaga dhex gudbayey saldhigyada ciidamada maraykanka si uu u doorto hadafkiisa allaah ayaana sabar siiyey sabar weyn wuxuuna allah mahaddii ka gudbay dhammaan ikhtibaaraadkii militari ee uu galay iyo ijraa'aadkii amni وظل بطلنا لسنوات يخفي مراده في قلبه حتى وفقه الله فسقى عدوة الله أمريكا من الكأس التي تسقي بها المسلمين كل يوم waxaad la socotaa maxamed daahir faraca mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab inuu wado bandiirada ama raayada ee howlgallada khaarijiga inta badan lagu beegsado masaalixda dowladda maraykanka marar badan howlgallo najaxay ayuu ka fuliyey gudaha maraykanka kuwo qaar iyagoo ku dhow inay dhacaan ayay qadarta allah fashilmeen waxaana dowladda maraykanka iyo guud ahaan khubrada waxaa loogu yaro la dagaalanka argagixisada ay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab ku tiriyaan inay yihiin dad halis kuwa amnigooda islamarkaana handadaadooda iyo hanjabaada kasoo baxda laga dareemo washington iyo new york waxay sidoo kale mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab caan ku yihiin oo ay soo saaraan majalada taxriidka inspire lagu magacaabo taasoo inta badan dadka muslimiinta ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka ku boorisa oo ku dhiirigelisa inay fuliyaan howlgallo jihaadi oo keligii dulnimo ah oo lagu naafeynayo maraykanka iyo masaalixdiisa hogaamiyaal dhowr ah ayaa jamaacadan soo maray sheekh abi hureyre qaasim arriimi waxaa kaga horeeyey sheekh abi basiir naasir alwuxeyshi oo isagana sidoo kale ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo maraykanku ka geystay wadanka yemen istishaadkiisa kadibna waxaa hogaanka jamaacada la wareegay sheekh abi hureyre qaasim arriimi kaasoo isagana ku dhowaad shan sano oo uu hogaaminayay jamaacada alqaacida ee jasiiratu alcarab lagu ammaani karo in mujaahidiinta alqaacida uu allah sababtiisa uga soo bixiyey mixnado badan oo ugu weyneed tii jawaasiistii tirada badnayd ee dhex degtay jamaacada markaana markii dambe mujaahidiinta alqaacida jihaaskooda amniga oo ku guulaystay inuu dabar jaro oo uu soo qabto dhammaantooda xukunkii ay mudnaayeen oo ahaa qisaas iyo dilna lagu fuliyo sida lagu daawaday silsilado taxne ah oo ay baahisay muasasada warbaahineed ee almalaaxim sheekh abi hureyre qaasim arriimi waa hogaamiye taariikh dheer leh islamarkaana jihaadkiisa uu dhirirsan yahay min afghanistan ilaa yemen isagoo sidoo kale soo maray ibtilaa'aad badan oo ay ka mid tahay in sanado uu ku xirnaa xabsiyada dowladda yemen ee maraykanka ka hoos shaqaysa islamarkaana ka talisa dhulka xikmadda iyo iimaanka istishaadkiisana waxay ka dhigan tahay in rajo iyo himilo uu in badan hiigsanayey uu sheekhu gaaray dadka muslimiinta ah ayaana tacaasida ku aadan istishaadka sheekh abi hureyre qaasim arriimi ee baraha bulshada iyo meelaha ay ku kulmaan isku dhaafsanaya iyadoona allah looga baryey inuu shahaadadiisa ka aqbalo mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab iyo guud ahaan mujaahidiinta caalamkana uu ka sabarsiiyo sheekh abi hureyre qaasim arriimi qof ka khayr badanna uu ugu bedelo warbixinno ku aadan kelimada lagu shaaciyey istishaadka sheekh abi hureyre qaasim arriimi barnaamijyada iyo wararkeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا وهجاك ciidamada maamulka jubbaland ayaa firxanaya markii ay gaartay dharbaaxada xarakatu shabaab ulmujaahidiin oo maalmihii lasoo dhaafay askar badan kaga laysay maamulkaasi duleedka kismaayo iyo meelo kale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah jubbooyinka saddex askari oo ka soo goostay kismaayo iyo afmadow ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo lagu soo bandhigay degmada bu'aaleh ee wilaayada jubbooyinka bismillahi raxmaan raxiim farxaan haybo cali baa layidhaahaa waxaan ka yimi kismaayo gaar ahaan madaxtooyada marka halkaas ka tirsanaa ilaalada macnaha gaarkaa baan ahaa marka dee ilaahay baa iga soo keenay oo macnaha ilaahay baa waafajiyey waxaan ugu biiray niyow macnaha yar aan saaxiiba ahayn unbaa horta si sibaqaan ku galay umbaa igu yidhi niyo kaalay lacagii xool lagu qaadanaya kaalay geeyo waan tegay laba boqol markii la siiyey way la yar durugtay unba dee kadib haa marka saasaan u galay markaa kadibna ilaahay baa iga soo saaro
marka qaabkee meeshaas intaad ku jirta aad ugu noolee dhax wallaahi silc badan baan ku noolayn waayo shan lix bilood baan shahar lagu siinayn waxba lagu siinayn dee reerra waad leedahay ehelna waad leedahay waalid baa ku dhalay marka deesma rag baa haweenkooda furayba baahi darteed marka waa silic baan ku noolay wallaahi waxyaabaha caqabadaha aad la soo kulanta ma jirta inta aad ku dhex jirtay kolley dhibaato waxyaaba badan waan arkay hadda macnaha sheekeyaroo macnaha meesha aan ku arkay oo kale waxyaabaha iga keenay meeshaa waxay ahayd habeenba waxaa layidhi waxaad ilaalisaan meel xaflada yaa la ilaaliya xafladdii markaan ilaalinaynay unbaa kadib saanu ilaalinayn magaalada dadka ugu xumaa oo dhan baa la keenay markaa meesha markaa saan meesha u joogin joognan baa mid yalbaa noo yidhi abdul waraaden nin waxaa soo galay masiixigii weynaa meesha soo galay ee kenya joogay waa nin masiixiyada oo caadi oo soomaaliya haa oo kenya iyo xagaa jooga yaa soo galay buui haweenkiiba wuxuu yidhi waxaad ka sheekaysaan naag waleeba habeenka ugu darayd iyo ninkaagii macnaha dhibaatooyin ka sheekee haa markaa de markaan arkayn masiixi anoo ilaalinayna aanu go-aan ka gaadhayba markaasaan go-aan qaatay inaan marka halkaa baashii la maraysa
kugu suurogashay inaad kasoo baxid aniga dhexdooda waxaa fasax baan qaata waxaan ku idhi meel yar xaafadiina baan gaadhayaa marka waxaa layidhi qoryo booshkana waa la dhigaa marka waxaa layidhi nasoo mar markaad baxays maan soo maray xagga dambaan ka dhacay haa qoryo booshka kumboosh baan ahaa marka xagga dambaan ka dhacay xagga dambaan ka dhacay sidii baan kusoo baxay maydniyo waa dadka waan ka baqayo maan ruuxna waxba weydiinayn waa waxaan isla aarma kuu sheegaanba dee markaas aaminaad la-aan baan cidna aan ugu weydiinayn waxba laakiin kulley inaa heli lahaa baan malaya marka ka waran markii aad soo gaartay bu'aale sidee lagu soo dhiibay oo maxaad kala kulantay wilaayada bu-aale intaan soo gaarin horta markaan u imid si wanaagsan alxamdulilah baa laii soo dhoweeyey birtaa laigu soo dhoweeyey si fiican baa lai soo dhoweeyey weelmaar sidoo kale bu-aale ka daran marka alxamdulilah aad iyo aad baan u wanaagsanay alxamdulilah weya maxaad ugu baaqaysaa marka murtadiintaas ku jira safka cadowga ee aad ka soo dhex baxday waxaan ugu baaqayaa waxaan leeyahay ninoo ka soo baxa meesha dhibaatadii aan ku jirray yah aakhirana dhibaato kale ha ku darsanine ka soo baxaan leeyahay marka adiga adduunka ku cadaaban haddii akhirana lagu cadaab waa dhibaato weeyaan marka waxaan leeyahay iska soo baxa hadda meesha nololla kuma haysataan aakhirana waxba kuma haysataan marka saasaan marka waxaan leeyahay walaalay waxaan leeyahay iska soo baxa marka adi maadaama aad ka soo baxday saf mugdi ah amba dhibaato iyo adduun iyo waxyaaba lagala kulmeeyey hadda waxaad soo gaartay dhulka wilaayada islaamiga ah ee lagu maamulo kitaabka allah subxaana wa tacaala marka maxaa hadda ku qorshaysan amba aad rajaynaysaa inaad noqoto aniga waxaa ii qorshaysan haddii ilaahay yidhahda inaan maaragtay ruux muslima oo diintiisa ilaashada inaan noqdo oo si fiican oo macnaha sidii ilaahay jideeya ugu noolaada dhulka in yar baa kolley nool lahay marka meeshii wixiina aana dib dambe aana ugu noqonin haddii ilaahay yidhahda magacayga waxaa weeye shukiyo ibraahim qalille toddobaatan iyo lix wayo da'deeda yaad ka tirsanayd intaan hadda aan usoo ciidanka booliska ahmudo waan ka tirsanaa goorma ku birtay waxaan ku biray sagaal bilood iyo meelaha waan joogaa waan u malayn qiyaasta waa intaa shaqadaada maxay ahayd marka shaqadan ka shaqaynayaa ciidanka booliskan ahaa waa kaa wax dagaal iyo makasoo qayb gashay maya dagaal wax la yidhaahda weli ma gelin waxaan tegey kii jamcadii dhobli yaan tegey kaana ma aana gelin oo nin qoriba ma wada ninbo oo kaasoo intana dad dhufays ku jiro oo xaraysan oo dhufays ka dagaalhay baan ahaynoo dhufayska amaan ku jirnay wakaa manaha inay murtadiin yihiin ma aaminsantaha haddee murtadiin anigaaba ka soo cararaybe wakaa ayaga marka hadda maxaa u baaqaysaa maadaama ay murtadiin yihiin inay iskaga soo baxaan meeshaas oo yacnaa meesha ay ka dhasheen iyo nin walow tulkii iyo ilma adeertii iyo meesha islaamka u badan yahay inay iskaga imaadaan baan u baaqay adi sidee kugu suurta gashay marka inaad ka soo baxayd aniga waxay ugu suurta gashay caqli wadaadkan oo nabadoonka oo adeerku ahayna waa soo tashkiilinhay waqti dhaana waaba xariiraynay baasiyaaas adahaan baan kaga soo baxay oo kolkii xoogaa barofil laga helayna gaarigaan asagaama erga gaarigaa ilasii hogaamio isagaa iisoo xariiriya gaariga kolkii ii soo galayna meesha addoonta kolku faabka joogo waa ila soo hadlay waan la hadlay dhuumasho ahaan baan waa igu soo baxay ka warran marka sii laguu soo dhiyo markaa bu-aal soo gaartay bu-aalaa rag fiican baan u imaaday oo walaal hotel oo xumaan iyo dhibaato aan midna lahayn oo iska degan oo nabad qabo oo kawa si fiican baa lii soo dhoweeyey magacaagu hore noogu bilow magacaygu waa abshir buule cali xagee ka socotaa maxaan ka socdaa degmada afmadow ciidamada murtimiinta ka imaade xagga murtidiinta ayaan kasoo tegey xagga islaamkan soo aaday murtidiinta maxaa u qaabilsanta adigaa ka tirsaneed xagga nabad sugidda baan u qaabilsanaayay ilaah baa iga soo saaray maasha allah marka goorma ku biirtay murtidiinta waxaan ku biiray labada kun toban iyo afartii intaas waan la soo shaqaynayay gaar ahaan maxaan ugu biiray kismaayo dabeedna ahmadow baa liisoo bedelay halkii iidaa anoo ku sugan ayaan kasoo tegey maasha allah ilaah baan ugu mahad celinayaa maasha allah nolosheyda waa runahaantii nolosha sidaan hore nolosheyda hore iyo nolosha damcinaha intaan ku jiray isma laheenin farqi baa u dhexeeyey waa maxaa laleehay nolosha waa nolol xun inta oo ku jirtana maxaan dhihi lahay oo murtadiinta ah inay ka tooba keenaan xag ilaahay uu tooba keenaan oo xagga muslimiinta isu aadaan oo u baaqaya adi inta aad murtadiintaas ku jirta waxyaaba aad lasoo kulantay ma jiraan ama dagaalo aad ka soo qayb gashay hal hal hal dagaal baan aan minaha aan sheegi karaa oo ah buluguduud markaa la geli jiray murtadiinta oon gurmud ahaay oo miina ila kacday halkeeda baan ku dhaawacmay
marka dadkii kula socday meesha ku wada baqtiyeen kulli meesay ku wada baqtiyeen ilaahi waa iga badbaadiyey ani
laakiin waa dhaawacantay waa dhaawacmay waan ka bogsooday alxamdulilaah
hadda marka allah ayaad u toobad keentay ilaahi baa un tooba keeni ka warran marka murtadiintaas aas- aad kasoo dhex baxday maxaad ugu baaqaysaa iyagana maxaa ugu baaqaya dee xagga minaha maxaa ladhahayay islaamka inay soo beegsadaan oo kufaarnimadii iyo gaalnimada ay ku dhex jiraan xag ilaahay uu tooba keenaan oo halka ay ka soo aadaan nolosha ay ku nool yihiin waa nolol cariiri in badan anaa soo arkay inay kasoo baxaan ayaan ugu baaqayaa adi marka iyaga kugu dhaliya fikirka ah inaad kasoo baxday safkaas aad kusoo biirto dadka muslimiinta ah ama aad u toobad keento allah subxaana watacaala maasha allah fikirkii iida ah ilaah baa maxaa ladhahay idaalacsiiye ee dee qofadda minaha fikrad uu ii sheegay midna ma helin ee waa xag ilaahay ka imaaday oo minaha xag ilaahay idiisoo darsi bay ahayn xag ilaahay baan ugu mahadnaqayaa maasha allah marka aad soo bixisid ma jirta dad aad la soo xiriirtay marka aad imaanaysay dhulkan buaal iyo muslimiinta dhulkooda markaan soo baxay saxaro baan kusoo baxay go-aan baan kusoo baxay ee dee dad aan la soo xiriiri waa jiraan oo xagga muslimiinta ah oo xiriir minaha wadooyinka ah soo mariye marka markii aad soo gaartay dhulkan buaale sidee lagu soo dheeyay marka maxaad la kulantay maasha allah waa noloshii nolol ka duwan baa minaha la kulmay waa lii soo dhaweeyey ee dee noloshii horean ku jiray iyo noloshii haddaan ku jirona farqi baa u dhexeey maasha allah ee dee ilaah baan ugu mahadnaqayaa ka warran marka maadaama aad kasoo baxday mugdigaas hadda maxaa kuu qorshaysan hadda waxaa ii qorshaysay noloshayda hore sidaan hore oo minaha noloshayda hore intaan minaha murtidiinta aan ka mid noqonin noloshayda hore siday aheeday inaan haddana meesha aan ka qayb qaato ilaahay hadduu i gaarsiiyo een, noloshayda halkaa aan ka sii wato بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shir siyaasadeed oo looga soo horjeedo dowladda federaalka shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey siyaasiyiin u dhashay beesha mudulood iyadoo shirkan dowladda federaalka isku dayday in ay ishor istaagto siyaasiyiinta shirka ka soo muuqday waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud iyo cali mahdi shirka intuu furmin ka hor ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ee dowladda federaalka ayaa isku dayay in shirkaasi ay baajiyaan iyagoo tegay hoteelka laakiin siyaasiyiintan ayaa waxa ay ku ballameen in shirkaasi ay ku qabtaan magaalada muqdisho cali mahdi maxamed oo ka mid ahaa xubnihii shirka ka soo qayb galay ayaa halkaa ka jeediyey hadal aad u adag isagoo wejigiisa laga akhrisan karay sida uu kaga caraysan yahay bilaabada dowladda federaalka ay ku doonaysay inay isku hor istaagto shirkooda cali mahdi waxa uu yidhi cid shir mudulood ishor istaagi karta ma jirto xilligaasi oo ay u sacbinayeen dadkii madasha shirka ku sugnaa mudulood xaquu leeyahay xaq soomaalinimeeduu leeyahay xaq beeleeduu leeyahay xaq qof kasta uu leeyahay qof diidi kartoo ilaahay abuurtana ma jirto wallaahi wuxuuna rabin mudulood inaa qof soomaali ka tuubi karto ay odhan jirin markay gaarto geedda in hoos loo dhigo oo hoos loo dhigo ee hoos loo dhigo ma yeelayno ma yeelayno qof kale laga yeelayna ma jirto waxaan maqlaayay waxaan maqlaayay lama shiri karo mudulood ma shiri karo war saasaa maqlaayay mudulood ma shira karo war saasaa adhegay ku soo dhacaayay mudulood waa shiraayaa si sharciyahu ku shiraayaa si sharciyahu ku weydiisanayaa muxuu ahay shirkiisa xaqou u leeyahay inuu shiro mana loo diidi karo cid u diidi kartana ma jirto بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waxgacka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa lagu arkaa xoolo aad u badan oo isugu jira ari lo iyo geel dad muqdisho ku nool ayaa dhaqda xoolahaasi caanahoodana waa ay iibsadaan maamulka gobolka banaadir maalmihii lasoo dhaafay waxa uu waday qaqabashada xoolahaasi isagoo aanan ku wargelin dadka xoolaha iska leh kuwaasi oo cabasho ka muujiyey in iyagoo hanti lahaa la ceerteeyey halka kuwo kale ay sheegayaan in xoolaha lagu hayo degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxa ay aad u dhaliileen maamulka gobolka banaadir oo cadaadis ku haya xoolo dhaqatada magaalada muqdisho inta xoogga lagu watay boqol iyo toban neef waay inta xoogga lagu watay oo dadka hordulan yahay afar qofood oo tacbaan oo habar waayeelu ku jirtana waa jirtaa maraga markaatamay leedaha taliyaha buluuskaa ka maraga dadkaas waa dhammaystiri lahaayeen taliyaha buluuskaa cayinshay guddoomiyaha degmada ayaa u hibeeyey inay wataan xolahaas dhacdadaas waxay dhacday shalay ka horna waa jirtay laakiin laysku madili jirno wax waxaan waa soo gadan jirna waxaan ka cabanaynaa xoolaleeyaan nahay ilmahayniyaa la jirdilay xoolihiyaana la ka xaraystay boob iyo waxaan nala ku hayaa dhac waxaan ka qaylinaynaa amarka cumar finish dib ha uga naqayo yaa cabashaan aan ka nahay kalaanka u sheega ha ka noqdo dad isagoo shacabka u danayhaaya oo ummadda u danaynaayo oo islaamka u danaynaayo annagu waxaan naha deegaan laaji ma nihin waxaan naha dad waddanka u dhasho soomaaliya ilaahay ha ka cabsado iyo nagu takrifalana annaga war hamiin hore taajiraan ahay berigana hal ma haysto waxaana u sababa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ka codsaynaa inuu waxaan mataqaanaa muddo oon wax ku gadanana siiyo war fursadaan wax ku gadanna ma haysanno fursadaan ku shaqaysanna ma haysanno waxaan ka rabnaa mataqaanaa inuu fursadna siiyo oo muddo mataqaanaa cayimanoon wax ku gadanno oo mataqaanaa waxnaan ku xeraysanno asaguna siiyo intaas baan ka codsaynaa guddoomiyaha mina uhelee kuummadda raade anaa xoogla xooggeygan ku socaysa hadday tahana aniku dawla mataqaanaa qoran ma haysanno dad shacab ahaanna saasaan leennaha qobadna mahayna hoolagan mugasadiananinka koyohay baad qobad haddii laqaabo laqobadoon hataa unuubah markana ninku fokadaani hoolay nindhiyoy tookadan hortahay nindhiyo hoolaagana jaanisna hayntinsiilay fadaan un jaanisa ambaahangna siinsalaame boqolitumi afarta dowladda hoob egtiin warkana masiinku diidaniini dowladda markaa ku bahona ma diidaniini بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaagka maxay tahay xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska bare soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalkaasi diintana barayay carruurta ayaa waxa uu ka hadlay soona bandhigay waxyaabo murug leh oo muujinaya xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin carruurta in badan diinta islaamka ayay ka baxeen kuwo badanna waxba kama yaqaaniin diinta iyagoo sheegaya marka ay gaaraan da'da siddeed iyo toban sano in ay xur u yihiin qaadashada diinta ay doonaan islaamkana meel bay iska dhigeen oo waa ay durayaan barahan waxa uu u soo joogay arrimo ka yaabiyey waxaana uu la wadaagay bulshada isagoo kaga digay ummadda soomaaliyeed in carruurtooda ay geeyaan waddamada reer galbeedka xilli ay xusid mudan tahay in ay jiraan dad u hanqaltaagaya inay aadaan waddamada reer galbeedka oo laga soo sheegayo dhaqanxumada carruurta soomaaliyeed reerkaa toos loo abbaaraya islaamtii iyo odagii sida laba bisadood baa lasoo laalaadinaya dhab meeshaa la keenaya ilmaha magacaa baad ku dhifatay maya hadda ma aan bil ka hor waa yaro caraaday ma jirto carruurta basas basas baa lagu guranayaa khalaas waa lala tegay meeshaas ma waxa nololaa ka jirta markaa waxa nolol kama jirto anigu inta halkaa joogay shaqooyin badan oon helay waa iska daayey waayo waxaana meeshan joogitaankeeda ayaana dembi ah si ilaahay iigu dembi dhaafo ilaahay waxaan beeco iyo ballan kula galay ubadkaas intaan badbaadin kara inaan badbaadiyo waa iska daayay shaqooyin kale iyagaa ku dhex jira toddobana wiigo idil carruurtaas habeen iyo maalin masjidka aan ku hayo madrasad aan ku hayo xaafadaha lagu tago way saamaysa carruurtii waxyaabaha la kulma waxaa ka mid a tusaalahan idiin sheegayo gabadhaa kuma koobna boqolaal kumanaan lamida ayaa jira laakiin waa tusaale un inan yaroo markaa af labayo toban jir ahayd ayaan waxay soo gaadhay suuradda waa shamsi wa duxaaha waxaan kuraadar ka soo baxa marka waxa ay tidhi waa shamsi wa duqaaqa maxaa tidhi waa shamsi wa duqaaqa adeer waa shamsi wa duqaaqa maaha washamsi wa duxaaha hal mar ayay qaraxday xanaaq I said it why you making it big deal waan waan akhriyey maxaad wax weyn uga dhigaysaa aan qur-aanka rabaa wax weyn waa qur-aanka ilaahay weeyaan si fiican waana akhrisaa horta maanta sheekaa baan kuu hayaa oo sheekada ay tahay maxay tahay ma og tahay anigu horta muslim inaan ahayn aimnada muslim ani muslimi oo adi muslima tiid haa yaa hooyaday aabay waa muslim laakiin anigu muslimi markaas maxaa dhacay dabeedna waxay tiri waddankan ma og tahay markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad xor tahay you are free when you are at eighteen markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad free tahay markaa siddeed iyo toban sano markaan gaadho ayaan diintan qaadan lahaa ka fakarayaa laakiin hadda agnostic baan ahay mulxid bilaa diin waxba ma haysto waxba ma haysto ha maxaa laga yaabaa marka inaad diintee qaadato haddaad diin qaadanayso waxay tiri islam is so complicated diin islaamku waa diin adag subaxdii kac wejigaaga maydhmaydh what is the point maxaa u samaynaysaa hurdadeedii macaanid maxaa uga kacaya soddon maalmood maxaan oo gaajoonaya soonkay sheegaysa maxaan u samaynaya waxaas haddii aan maybe i will stay without a faith diin la-aan caqiida la-aanna iska noolaadaan dhici kartaba haddaan wax qaatana maybe i will be a christian waxaan noqon doonaa christian maxaa dhahay waa easy waa diin iska fudud waa waa iska sheeganaysaa laakiin waajibaad ma laha diinta kristanku wax waajibaada ma lahan laakiin tan xijaab qaado salaatiko soon wasdiis waxaaba waxaaba idin marka waxa weeyaan ubadkii soomaaliyeed meeshaa joogay waa sidaas maalinta anigu quustay waxay ahayd labadii kun iyo sagaalka qisadii igu naxdinta badnayd maalintaa waa maalintan go-aanka ku gaadhay caruurtayda inaanan meeshaa geyn ilahayna waa i waafajiyey alhamdulilahi rabbi alcaalamiin maalintaas sababta aan ayaan idiin sheegayaa waxaa dhacday waxaa la ii soo ururiyey hablaha magaalada deggan ee soomaalida ah oo teenagerska dhallinyarada ah waxaa la xidhaa iskuulaadka iyo jaamacadaha bisha sebtembar waxaa la yidhi sheekh axmed adaa luqadoodana fahmaya ku wanaagsan waan kuu soo ururinaynaa min fadlik bal tawjiihaad islaami ah saddexda wiig ee ay xiran yihiin iskuulaadka noo sii waayahay saddex wiig ayaan juhdi xoog badan galay muxaadaraad aad u midba midda kale ka wanaagsan tahay baan u diyaariyey waan dhammaynay maalinta dambe laba sheekh oo kale oo waadiinta ka mid a ii yimid waa maalintii gebagabada waxaan ku waray su-aal maxaa qabtaan hablahaas ilaa waa tiradoodu siddeed iyo labaatan meelaha ilaa soddon ku dhowaad inan baa gacanta taagtay inantii markaa waxay tiri maalmahan waxaad noo sheegaysay waxa aada u qurux badan oo fiican buu ahaa but for me iam completely confused laakiin anigu gebi ahaanba waan dawaqsanahay and i don't know which religion to follow mana garanay diin aan raaco diin aan raaca ma garanayo waan dawaqsanahay diinna ma haysto mana aaminsani maanta ma saas ba ahaa hablihii kalaa hal mar wada dhawaaqay yes we are in the same boat nacam naxnu fii safiinatin waaxida doon baan wada saarannahay inantaasaan la midnahay wax alla waxaan rumaysannahay male waa hablihii anigu aan ku taamayey gaalada ha soo islaamiyaan u adeegso bal gaalada inay wax ka badalaanoy maadaama qur-aankan ay in badan xifdisan yihiin axaadiistii wax ka yaqaanaan siiradii yaqaanaan gaalaha soo jiidaan hablaha soomaaliyeed ee luunsanna ha soo qabtaan iyagii laaba taagan waxba ma aaminsanin oo maxaa dhacay marka waxay tidhi sababtu waxa weeyaan iskuulku wuxuuna geeyey hinduus temble meesha hinduuga ay wax ku caabudaan lo-da iyo asnaamta ina lo-day caabudaan iyo asnaam waana ayaana la geeyey waxaana la geeyey kaniisadaha kiristaanku leeyahay waxaana la geeyey jewish synagogue macbadka yuhuudda waxaana la geeyey kiniisadda qowmuluudka walciyaadu billaah waxaana kuwaana kaniisada beley waxaana la geeyey kiniisadda devil washington kuwa shaydaanka caabuda kiniisadoodaana la geeyey masaajidkan waana la geeyey waxaasoo diime ah saan ku garanaynaa midda saxsan annagu waan wareernay waan dooqsannahay wax alla waxaan aaminsannahayna ma jirto xijaabkan iyo qur-aankan aan baranayna waxaan u baranay hooyo iyo aabbo laakiin wax aan doonaynana ma aha waxaan rabnana ma aha waxaan rumaysannahayna ma aha dadaalkaygii markaa muxuu noqday hal bacaa lagu lisay soo ma marka meesha haddaan boqol hablood qorno oon meel ku aan waxbarasho u bilowno annagu waxaan kaga xisaabtannaa laba ilaa saddex inaan ka helno toddoba iyo sagaashanka kale waxba kuu noqon maayaan maalin maalmaha ka mida magaalada yidhahda birmingham caasimada labaada ingiriiska ayaan macallin magaalada degan oo dad badan qur-aanka baray baan israacnay waxaa naga hor yimid hablo soomaaliyeed oo wada qaawan nigisyo nigisyo gashan iyo kishali oo xudunta fargal ka laalaadiyey oo dibnaha duray oo hilib dalqaha biro ka laalaadiyey oo indhaha iyo sumayaasha biro ka laalaadiyey oo garbaha taatuuhu waxaa la yidhaahdo washmi ay wax ku garaacay mid waxa ugu sawiran baayeer mid waxa ugu sawiran jiriqaa mid waxa ugu sawiran dabaqalooc mid waxa ugu sawiran mas dhabarka iyo meel walba wax ku sawirtay markaan meesha marayno ayay macallinkii bay wada salaamayaan asalaamu calaykum masha alla asalaamu calaykum war waa maxay macallin naagahan wadaa sida ee ku salaamaya waa ardaydaydii waa ardaydaydii waa wada xaafid qur'aan waa ardaydaydii weeyaan qaarkood ma hadli karayaan assalaamu calaykum hilib dalqaha ilaa carabka bir baa ka laalaada indhaha biraa ka laalaada dushooda dhagaha biraa ka laalaada xudunta dahab iyo wuxuu yahay waxbaa ka laalaada fargal waxaanu idil waa maxay waa ardaydeydii iminka wuxuuna haddaynu halkaa istaagnoon aayado qur-aana soo qabanno way shubayaan qaarkood quraanada khamrigay sitaan way saqaansan yihiin waxa ka soo kamkamaya jirkooda dragis iyo xashiishad iyo shiishad iyo sigaar iyo qarmuuno idil habeenkii magaalada london haddaad dhex marto south howl meel la yidhahdo south howl iyo tottenham tottenham dhowrada aad bay u taqaanaa waa koox meelada kubadda ciyaar tottenham haddaad habeenkii dhex marto koob iyo tobankaad soo baxdo hablo soomaaliyeed lix lix u socda lixlix waa wada dhacdhacay sakhraansan mid walba quraano sidato lama qarsanayo ma dhulkay ka soo baxayso dad ma dhalin hooyo aabbaa dhalay natiijadii maxaa waxaas keenay iskuulkan lagu dhigayo ilaah ma jiro iyo waxan fusuqan iyo qurunkan iyo waxa weeyaan islaan ayaa maalin iiti waxaa ku tiri magaalada london ayaan ka soo guuray anigu waxaan deganahay magaalo yihahda luton oo wax yar u jirta london marka waxaa ku tiri waxaan doonayaa caruur inaan qur-aan aada iigu dhigto waanu tegay waa yahay anaga dacwa meesha u joognaa waanu tegey laba maalmood baan siiyey wax u bilaabay maalintii aan tegey mid yar ayaa tiri macalin waxaan doonaya wax kuu sheego anigayba dacwa iga gudinaysaa haye maxaad ii sheegaysa waxaa ku tiri do you understand there is no hellfire it's fake ma fahmaysaa macalin wax naar la yidhaahdaa inaanay jirin naar ma jirto waa been and no one created the universe adduunkana cid abuurtay ma jiro waayo iskuulka wax loogu soo dhigay waxa la yidhaahdo big bang theory adduunkani ma jirin waxuunbaa bug meel cidlaa ka soo yuri geedahana iska samaysmay dhirtana iska timid webigan baa iska yimid yaxaas baa ka soo dhex booday baddanaa timid kalluun baa ka soo dhex booday bini aadan iska soconaya oo laafyoonaya la arkay adduunkan cidima samaynba saa iska yimid it just popped out of somewhere meel unba ka yimid cidna cid samaysay oo ma jirto marka waxa weeyaan kadib masaasa haa waxaan moodayay baan ku idhaha muslimata markaasay tiri haa hooyaday aabe waa muslim laakiin anigu dhayda waan u malaynaya inaan ahay laakiin sosaa sax ma aha sax ma ahan goor kadib su-aal kale ayay weydiisay oo anigay anfacday waxay tiri waxaan ku weydiinayaa haddii if religion is so significant hadday diintu muhiim tahay culummada saynisku maxay diin u raaci waayeen ma saasaa haa haye sug moobaylkaygu baa soo saaray boqolaal culummada adduunka ugu waaweyn oo saynisyahanada ah oo ashahaadanaya ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an rasuullah ayaa ii soo baxday mid baan u shiday ingilish wanaagsan ku hadlaya waxau yihi shan iyo labaatan sannadood agnostic mulxid baan ahaa waayo diinta kristanka iyo bibalkii aan aaminsanaa waa isku dhaceen laakiin qur-aanka markaan akhriyey waxay caddaatay qur-aanku inuu adduunka maanta dadka aqoonta le jooga uu malaayiin sana ka horeeyo oo qur-aanka cilmiga ku jira jiilba jiil inuu uga taga mooyaane maanta aan la wada lama bixi karin cilmiga ku jira dabadeedna waan islaamay iminkana shahaadadii baan ku celaya meeshii buu ku ashahaatay markaasaan do you still need more wax kale kuwa kale makuu shidaa maymay kana igu filan adiguna adeer maxaa leedahay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah meeshii bay tii reed ku- ku muslimtay marka waxaa isweydiin leh gabadhaasi waxay heshay macallin luqadeedii garanaya oo waxaana garan kara imisa iyada la mida oo maanta macallin haysan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa hooyadood markay ay ii yeedhay waxaa igu tiri salaada ii bar sida salaada loo tukado marka islaamtaas iyo carruurtaas miyay wada socdaan ma wada socdaan iyadu waxay leedahay salaad ii bar iyaguna waxay taagan yihiin naari ma jirto adduunkana wuu iska yimid oo ciidimo aanay samayn wax sameey ma jiraan waxaan ku wiri iminka haddaan ku idhaahdo adeer meeshan ayaan iska fadhiyaa digaag shiilan iyo sharaab iyo jibis iyo alaaba ii soo dhacay nagtaan ka geliyey ka waran oo you are insane waad waalanta mad waad waalanta maxaa dhacay dee waa in lasoo sameeyaa oo digaagga lasoo shiilaa oo jibiska lasoo diyaariyaa oo sharaabkii lasoo keenaa ma saas ahaa may sharaabkan iyo digaaggan iyo waxaanay iyagaa is- me isa soo diyaariyey it doesn't make any sense wax macnaa ma samaysay waad waalan tahay wax macnaa ma samayso iyagaa isa sameeyey may ma samay ma- macno ma samayso way iska yimaadeen may saa maaha maxaa run ah they must have been made waa in la sameeyey waa inay cidi samaysay waxaan ku uri digaag yar iyo sharaabkaa yar iyo jibiskaas baa diidan tahay qoraxdan iyo dayaxan iyo webiyadan iyo badahan maxay kula tahay migaa isa sameeyey may miyay iska yimaadeen may maxaa saxa waa inay cid samaysay haddaba cidda samaysay waxaa la yidhahdaa allah marka waxa weeye ilmahaasi waa ilmo saa loo baabi'iyey waxyaabaha laba qisoo naxdin badan nin macallin oo ingiriiska degan ayaa inan uu macallin u yahay waxay gaadhay suuratlkaaf qur-aanka kala barhkiisii ayay gaadhay maalintii dambe wuxuu maqlay xan ah inantaasi inay tahay mulxid ilaahay aanay rumaysnayn waa inan salaada duxada way tukataa markaad rabto way cadaynaysaa jilbaab bay ku taagan tahay wejigeedu waa muuraya ma dhici karto wirtan inay mulxid tahay ma dhici karto markii hadalkii ku soo noqnoqday ayuu u yeeray adeer was going on? Maxaa- maxaa maxaa jira markaas yidhi, maxaad maqashay waxbaan maqlay adiga kugu saabsan ma waxaad maqashay inaan ahay agnostic mulxid inaan ahay ha waa run bay tahay waan ahay waan ahay oo qur-aankan shan iyo tobanka jis xarafkan even one word of it i don't believe one word of it hal eray xaraf ka mida ma rumaysni qur-aankan shan iyo tobanka oo maxaa salaadan faraha badan leh iyo sunnayaashan iyo qur-aankan iyo that is what my dad and my mom want hooyaday iyo aabbahay siday doonayeen ma saas just to make them happy inaa iyaga ka farxiyo baan doonaya laakiin waxaan waxaan anigu rumaysnahay ma aha macallinkaa wuxuu kaloo la kulmay arday wiil qur-aanka dhameeyey sidii oo kale waxaan u maqlay inaan waxba rumaysnayn ma- kii yaraaba u yeeray adeer waxaan la sheegay waa maxay kaasi khamiis yaroo cad ma dhigo khamiis caddaa la dhaha khamiis cad buu sitaa cada yarna waa sitaa cadar buu marsanayaa maanta dhan waa tukanayaa qur-aanka ii oran maayo wax ka cod macaanna male tajwiidka soo hay wadayaabasa adeer waxaan aan maqlaya maxay tahay maxaad maqashay inaan agnostic ahayo haa that's true waa run oo qur-aankani waxaan ma rumaysni i don't believe it ma rumaysni waayo maxaa dhacay hooyaday aabbahay baa doonaysaa anu ma doonay laakiin markaan siddeed iyo toban gaaro oon hooyaday aabbahay ka madax bannaanaado at that time i will show my face markaas ayaan wejigayga runta ah la soo bixi doona marka waxaa meeshii waxaasi waa tusaalayaasha waxaa la mida kumanaan baa lamida la mid ah nin aanu saaxiibbo nahay oo carruurtiisu masaajidka aanay ka bixin ayaan ku wuri yaa sa- wallaahi maasha allah adiga caruurtaadu masaajidkay joogaan waa maasha allah way ducaysan yihiin iska aamus bur iska aamus habeenkii markaan guriga isugu tagno waxaan u doodnaa buu yidhi gaal iyo muslim gaal iyo muslim baan u doodnaa maanta dhan masaajid bay joogaan weliba sheekh lidhaha abu suhayb oo muxadisa ayay casharo ka akhristaan guriga markaan tagno waxay leeyihiin buu yidhi "Waa stupid waa tahay waxba kama jira waxaa sheegaysa wuxuu ninkii shaacirka ahaa tarju najaata walam taslik masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi waxaad rajaynaysaa buu yidhi inaad badbaado waddadeediina maad marin doontu meel engegan kuma socoto meeshaas aabbaha iyo hooyadu si kastay u dadaalaan macallin kastoo ku dadaala ilaahay mid ugu naxariista anu maanta magaalada aan deganahay waxaa deggan ugu yaraan dhowr boqol oo dhayroo soomaaliyeed wax aan maanta aan ku kalsoonahay magaaladuna diin ahaan ku og tahay saddex wiil baa ka jira saddex wiil saddex wiil oo inay diintu dhab ka tahay la ogyahay inta kale waayu ku oranayaanba adaan islaamka ka waran fifty fifty fifty fifty waa maxay konton konton maanaa kontonna waa kontonna waa saas war meesha dhibaato weyn baa ka taagan waxaan tegi jiray xabsiyada kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ayaa xiran waxaan tegi jiray inaan dhalinyarada soo yaro tawciyano soo wacdino kumanaan kun baa xiran marka meesha dhibaatadaas weyn baa taalla caruurta waa laga qaataa soomaalida caruurtayadii waa laga dhargay gaalaa guratay norway meesha la yidhahdaa ugu daraato eroor walba waa weerar guri soomaaliyeed bay weerar ku yihiin caruurtii soomaalida waa la wada gurtay norway swidhenna waa ku dhowdahay ingiriiskuna iminka xoog buu caruurta u qaataa tiradooda hadda ingiriiska ma hayo laakiin caruur kumanaan kun ah waxaan garanayaa hooyo ilmaheedii laga qaatay iyadoo uur leh maalintay foolanaysayna kii ay foolatay saada u soo dhacay laga qaatay meesha loo doonta loo raacayo doomaha loo fuulayo ay hablaha hargeysa leeyihiin afrikiya rafaadkeeda hayguu riixin raaxa yurub ay taallaaye inag waa meesha meesha wax yaalla ma laha wax yaalla ma laha ma yaraatay meeshan nimcaad haysataan laakiin meeshaas khasaarahaas ayaa yaalla mardha waxaa bilaaban doonta in wiilku gurigooda yimaado uu ku yidhaahdo aabba iyo hooyo waxaan guursanayaa inaan master john baan guursanayaa ama waa lay guursanayaa inuu yidhaahdo waayo marka khaniisnimadii iyo dulligii looga dhigo wax fiicanoo iskuulka loogu soo dhigo inuu sameeyo maxaa u diidaya بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waxgaag markaana kismaayo geedaha kismaayo ayaa xaaluf daran lagu hayaa xilli magaalada kismaayo laga dhoofiyo dhuxul xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaadatay go'aan adag oo ku aadan in goobaha ay ka taliso ka mamnuucdo in laga jaro geedaha dhuxul ahaanna loo dhoofiyo xitaa xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ishor istaag ku samaysay geedo laga jarayay gooba ay gacanta ku hayaan shisheeyaha iyo la jirayaashooda duqa kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa arrinkan qiraya waxaanuna ka hadlaynaa saaka geedka halkaa gadaasheeda yaalla oo la gooyey boqol sano ka badan buu jiraa guriga uu ku hor yaallay isaga ka daaweyn iyagoo aan cid lagala tashaday jirin oo sabab la'aan baa loo gooyey geedkaa saasaa loo galay magaciisii dadka dadkan meesha joogana dadkii dhulkan la ahaa ma ahan mayna waa qolo kale oo cusubbaa oo aan dalka lahayn baa tay waayo nin dhulka ka naxayaa sidaa inuu geedka yara awood qofna ma samayn karo بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa cudurka corona ayaa ku sii fidaya gudaha dalka shiinaha dowladda shuuciyada ee dalkaasi ayaa u caalweyday wax ka qabashada iyo xakamaynta cudurkaasi isbitaal weyn oo ay ka dhistay gobolka hubi ee cudurka uu ka soo bilowday ayaa buuxsamay markii kumanaan ruux la geeyey isbitaalka sariiruhuna ay diiqi waayeen shiinuhu iminka waxa uu sheegayaa in wuhan ay ka dhisayaan sagaal iyo toban isbitaal oo cusub kuwaasi oo lagula tacaali doono dadka la ildaran cudurka corona ee la degay dhaqaalihii iyo faankii dadka shiinaha dowladda waxa ay sheegtay in si deg deg ah lagu dhisayo sagaal iyo tobankan isbitaal iyadoo isbitaalladaasi la qorsheeyey in la dhigo sariiro aad u badan oo loogu talagalay bukaanka iminka dowladda shiinuhu waxa ay isbitaallo u bedeleen goobo aad u badan oo lagu karantiilayo dadka qaba cudurka sida saddex iyo toban goobood oo ay yaalaan saddex iyo toban kun saddex boqol afartan iyo siddeed sariirood kuwaasi oo guud ahaantooda buuxsamay qalabka wadnaha lagu baaro iyo qalabka lagu ogaado cudurkan corona ayaa la gey doonaa isbitaalada sida ay ku warantay dowladda beijing بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyadoo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheen waa naga intaasi barnaamijka la mid intaynu ku kulmi doonno fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني